الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وما بعد قال المؤلف رحمه الله فيه مسائل باقي مسائل كتيرة الأولى مسألة الكوبات تفسير قوله تعالى لا تقم فيه أبدا باب شوخ أو مسائل كتيرة وبابك باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله مثلا كوبار وحواي تفسير قوله تعالى هذا على تفسير كيسا لا تقم فيه هايستاج المساجد أبدا ورقا وكنت كنين صلاة غير غير ويستاج لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه وأنا صومنا تفسيرك أيضا الثانية مثل لبعض أن المعصية معصية قد تؤثر في الأرض تلك إني سامنك يا رئيسه وكذلك طاعة طاعتنا إن قلت سامين كي يالنا معصية قلت وسامين مركز سوا حلقي أبا يقول إلهي مركز قار إلا تصورة معصية لو سمي درتي قلت يا أنا قل إلهي مركز قار نسود ويو فعل لو سمي درتي قلت يا قل إلهي ولا تصورة محد للوا معصية لو سمي درتي ده تلك كان مثل الضرار كان نشر قلت سوى مسجد ما قل إلهي الغلسي laakiin ilahay dartiimiyaa loo dhisay mase shaydaannimadiiyo kufriyaa loo dhisay shaydaannimadiiyo kufri saas darteed laa taqum fiihi abadana nabiga la yidhi calayhi salaatu wasalaam laa taqum fiihi abadan sidoo kale buqacada ninka la yidhi wax ku biraynin haddii buqacadii la diidaa in ilaahay lagu caabudo oo ilahay keyrkii lagu caabudi jiray sababta loo diiday in ilahay lagu caabudo waa maxay buqacadan ilaahay keyrkii lagu caabuday oo la yidhi ilahay yaa lagu caabudin sababta loo diida waa maxay waxaa jiray buqacadan buqacadan in wax lagu ilaahay lagu caabiyo ama ilaahay loogu tukado ama ilaahay wax lagu buuro waa maxay maya marka war maxaa kalifan in la diido ahay macsidii lagu samayn jiray waay macsidii lagu samayn jiray oo shirkiga ahayd oo gaalnimada ahayd oo xumid ahayd oo lagu samayn jiray kaliftay in la yidhahdo yaan wax lagu samaynin yaan maaragtay salaad lagu tukanin ama nadar lagu gelin وهي الثانية مثلا لبعض أن المعصية معصية قد تؤثر في الأرض يدلك على أركان السامين يدلك على السامين مكان سوح الغيابة نسل الإلهي معصية بكما يدلك إلا إلهي عبادة النوع عاصية ما شاء الإلهي اللي وعابه فالنبي قال له ثلاث كتب المساد كان له فيه سببت لو وجد دوام حي مساد قصد كالله بسيدان فالله بسيدان فاتح نما وفاجر نما وكذلك طاعة طاعة مساسة الكروات هي حاجات صراحة لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه إلهي سبحانه وتعالى مركي كانت لو ديدي مع سيدة الله ديسي نبي الله متك اللي يرآد ومتك وكي إلهي ديسي الله ديسي أسس على التقوى الثالثة مسألة سدحات رد المسألة المشكلة ومسألة مشكلة وعن عدين إن لعلي إلى المسألة البينة مسألة عد وواضحة المفصلة ليزول الإشكال في إشكالك ماشي تجرى وزول أي واحدة أي نبي عليه الصلاة والسلام مكي من أول وانا ندري وحنا كنا ندري إن الناس بيلا بقولوا عز وانا ماشي الإيران بقولوا وانا ماشي الإيران بقولوا وحصل تقلع إشكال ماشي تجرى حصل تقلع inay meeshaas ilaahay qeybkii lagu caabudi jiray ama ciida gaara ay ka dhici jireen oo masaladu markaas ay xaaraam noqoneen waxa uu nabiga xaraam noqonaya iyo in sida hadaba dhacdaba labadaba ay qaali ka tahay oo wax mawaaniic ay sameesha ka jirin masaladuna markaas ay noqonay waa banaanta jawaabtu ay noqonay markaas nabiga kaleey salaatu wasalaam isaar weydiiyey isaar weydiiyey kadibna waxa uu cadaata nabiga kaleey salaatu wasalaam wax lagu xarimo meesha inay iska muuqaan meeshaas in neefkaas lagu gowraco oo nadarka lagu oofiyo wax lagu xarimi karo lagu manci karo nabiga u muuqan waayeen kaleey salaatu wasalaam kadibna waa fadhiyoobay رد المسألة المشكلة مسألة مشكلة ده وإشكال كوتشيو إن لو يعليه إلى المسألة البينة مسألة حد واضحة ليزول الإشكال في إشكال في السؤال مركز مسألة كأجري إشكال في المدوه مسألة كأجري السؤال الرابعة مسألة أفراد استفسار المفتي استفسار المفتي نك مفتي أو فتوها ففهم ويدين أو غفر فهم ويديو إذا احتاج إلى ذلك هذا أنا كسبه هذا أنا كسبه قصة مفتقة وفضوانة نبي عليه الصلاة والسلام مركي منك أن أولي نذر الرجل أن ينحر إبلا بموانا مركي ليلي نبي سؤاله ولتي عليه الصلاة والسلام ninka muftiga marka waxaa laga rabaa haddii qofku uu su- su-aal weydiido su-aashu hadday u baahanto istifsaar ay u baahanto inuu istifsaar weydiiyo ilaa waxa jawaab su-aasha uga caddaatana jawaanibteeda dhan su-aasha ilaa uu ka fahmana uusan jawaabta ku degdegin uusan jawaabta ku degdegin استفسار المفتي قفك مفتي استفسار المفتي قفك مفتي فاهمه ويديو إذا احتاج قفك أفضونا إذا احتاج إلى ذلك أريد هذا بعضه هذا صوبا عن هو يديو ما مثل قفك قلت من مكة زي فتري إلى غيرتي إلا عادلوا لو في ذو مقناطة مثلا وتوضع مملكة توضع مملكة توضع من الله فاهمه بأن حرام ولا لا حرام لكن قبل ساعة ساعة ساعة ساعة ساعة دحل كيغا مريض هاي أما أجنبي ما جاتها وكيلي وإن الوجود قبل محي كنت هاي حكاية وصول على سواباتين سواياتين مناطق للمتين هاي كان حقيقة وحيضا يلقوا صور وهي الخامسة مثلا الشنات أن تخصيص البقعة أن تخصيص البقعة بقعة إن له قارية بقعة iyo makaan iyo boos in lagu gaar yeelo binadri nadar lagu gaar yeelo runtii oo nadar lagu nadar meel bla in wax lagu sameeyo laa ba'sa bihi dib malaha laa ba'sa bihi dib malaha waa goormay idaa khala hadduu ka maraado buqcadaas ay ka maraato min almawaanici waxyaabaha diidi kara in nadarka meesha lagu oofiyo hal dalil cadalidu ninkan wuxuu yidhi waxaa la yidhi nadara rajulun an yanxara ibilan buwaana kadibna nabigu muu ogolaadan suwaadii su-aalo weydiiyey su-aalihii markii waxyaabihii nabigu uu ka cabsanayey markii meesha laga waayey nabigu waa ogolaaday calayhi salaatu wasalaam oofidi nadirkooda nadarkaada oof marka waa bannaan tahay in qofku tidhaahdo ilaahay waxaan u nadiray inaan meesha meelhiblaa ku cibaadaysto laakiin inay meeshii ku cibaadaysataa ma waajiba waajib ku noqone waaya alkhaamisatu masalada shanaad ana takhsiisa albuqcati buqcada إن البقاري بالنذر نذر البقاري لا بأس به وحدب مرها إذا خلا من الموانع هذه لكن بقعة هذه يبوس كاسدو كم مرة وحيابا موانع ذا وزيد كلا ما شان إن نذر كلهم كلهم موانع ذا فقط بوس صمر موانع ذا حكم إذا إلا الوعد غير الوعد بيجي أم هذا الوعد أم عيدها قال ذا يوحنا مذا أيه أما هو يرى ضفه نوبة يان ضفه نوبة يان ليه إني كان شيء كبير ما شان وحول الله بنا wax baraka gaar ah ku jira meesha ee qofkii ku fidoobayaan oo baraka gaar ka aaminayaan adigu laakiin baraka kama aaminsanin waa iska daynay asaadisatu masalada lixaad almancu minhu buqcadaas in nadar lagu qaas yeelo in la manciyo idaa kaana fiihi haddii buqcadaas uu ku sugan yahay watanu sanab uu ku sugan yahay oo min awsaani ljaahiliyati asnaabta jaahiliyada ka mid ah walow bacda zawaalihi sanadku markuu suulo kadib ha noqotee ee qaali هل كان فيها وطن من أوثان الجاهلية يعبد أنا وجه سؤال شنو يقول لك ودي وحياة أصنام في جاهلية يعبدوا جيران صنم كمية مية أول جيران حتى مية يا الله معايا مية أول جيران حتى يوم يا الله أول جيران يا حلال يا يا دي بدن يا دي بدن لبيه إنه أول جيران إنه هذا يا الله يا دي بدن إنه هذا يا الله دي بدن haddii la diido marka sanad meeshu ooli jiray in ilaahay ayr oo ilaahay ayrka wax loogu biray jiray oo ilaahay ayrkii lagu caabudi jiray in ilaahay lagu caabudo haddii la diiday maxaa mid hadda ilaahay ayrkii lagu caabudo oo malayna waa ka fidaranta marka sheekhu wuxuu yidhi almancu minhu nadarka in lagu gaar yeelo booskaas in la manciyo meel buqca in nadarka lagu gaar yeelo in la manciyo la diido oo la xarimo idaa kaana fiihi haddii booskaas oo ahaaday watanun صنم أو يالو أو من أوثان الجاهلية أو صانت الجاهلية يا صنامت الجاهلية كملا ولو بعد زواله مركي آه مرن سوية كذي بها عاتي ماشي لا تلقوا عدوك إن هذا حول تلقى يلمو برايو أيضا لا تلقى بقولي لما أقرأ سأطوى معي ها رجع سنة إنه آه عبادة هذا هي عبادة أصنام المشركين أصنام تعبدها يمسوها كانت السابعة من ثلاثة تضباط المنع منه وإن هذا نفسه كلا لا منعيه أو لا حرمه أو لا تيده آه إن لغو خصيصه أو لغو قار يره آه نذرك لغو قار يره بوسك إذا كان فيه هذه بوسك أو هذه عيد عيد أي كدعده ومن عيادهم عيدها قال لك كمدا ولو بعد زواله مكي عيد عيدة تدي يدو لقى سوي ماشي كذب هاته هل كان فيها عيد من عياده حتى عملت مثلا سيدات أنه لا يجوز الوفاء أنه لا يجوز أن يتبنى عليه الوفاء إلا أوفيه بما نذر في تلك البقعة بقعة وش يقول نذر بقعة سواء بقعة بقعة وانا كريمة لقولها meel walba oo ilaahay qeybkii lagu caabudi jiray ama hadda alla qeybkii lagu caabudi ama ciid gaala ka dhici jirtay ama hadda tasliimaatin gaala oo ka dhaco saasaa laga wadaa annahu laa yajuusu inaysan banaanayn alwafaau in la oofiyo alwafaau oofin la oofiya inaysan banaanayn bimaa nadara fi tilka albuqcati qofku meeshaas wixii uu ku nudray قف ما تسعه كل ندري إلا أوفيا إني سبنانين سببتها معي لأنه شيئا نذر معصية ونذر معصية نذر معصية إنه سبنانين أوفيا من هذه الوقت وإنه لا وفاء لنذر في معصية الله مركا دي هذا نذر كخاف يشو ماشي هذا نذر كخاف يشي هذا نذر مال كخاف يشو وحال خيرنا ماشي هذه ماشي مانع فوقه ممنوع هو نذر لقوه فيه ماشان إن نذر كتمو في اليوم ممنوع حدي مانع أي خالي كان نبطو أي كمر أي كب أي كب مارة نبض جش مانعنا وبنانتها إيه التاسعة مثلا سيارة الحذر إن لقد تونادو من مشابهة المشركين مشركين تإن لا أكادوا في أعيادهم عيده ذا المشبه ولو ولو لم يقصده قف يوسف قصد عيده ذا ينفقه بقالنا هل كان فيها عيد من عياده مثلا شوف مركب شيء وحواه مثلا مهمة كله وحلا قال حديث كأني سبنانين قال هذا إيه ذاك منحرفين تا إن دبال دقيره ذا يعيده ذا إيه لقى قيبات أما لا تقول شيء فيه ما بنان ممنوع يا لما دي مركب عيده وقصدي ظهر عيده وقصدي قال هذا اللي عيده يا وحلا قوم ملاك الله عيده أو مقال عليه كم مغنى tiyada gaalada muqaal waxa ay sameynayaan xumaana oo ciida ah oo dabal daga in aan sameeyo aan lagu qabin gaal iyo muslimiin isku kalaana saxma meelaha amaakinta ah oo iyagu isku imaanayaan oo hoolalka oo shirarka ku dhacayaan iyo dabal degyaduna mamnuuc waaya barigaas aan qofka ma soo fiiri karto xilligaas aan gaar qor qofka soo fiirida mamnuuc مثلا gaala shiray maanta dabal dagi qabaan hool hool weyn ay jireen oo isku tageen hoolka waxa uu tagtay inaad baqiir ka soo fiiriyo dadka laakiin marka tagto hoolki niyadada ay ku jirtaa inaad yeel soo fiiriyo dadkana niyadooda looma jeedo laakiin muuqaalkooda la jeedo loo jeeda camera meeshan ku xiran ummad ilaahay tirada la fiiraa meesha waxa isku yimid waxa tagay meeshii hal milyan oo qof oo gaala ah oo ciida gaalada ka qayb galiday iyo milyan daawasho ah oo muslimiin ah dhammaan ciidan ka qayb qaateen iskama qayb qaadan waa ka qayb qaateen waxa leeyahay istimaantinkaas waxaa maanta iskugu yimid gaalada iyo xuskooda laba milyan isku timaadeen oo qofo marka waxay heleen korar badan ay heleen xayisiis badan ay heleen adaa waxay xayisiin wuxuu iyo maantood marka waa mamnuuc suumaatiga bidacana waa lana kulamada bidaca ayaga waa lana meel xaflad mawlid lagu dhigaa inaad tagtaa sharciga la tegi ma kasrada iyo sawaadkooda ha badan midda kale meesha goobtu waa goob lacnad alle ay kusoo degeen meel lacnad alle ay kusoo degeena haddaad tagto waxaad qatar ugu jirtaa in adigana lacnada wax kaaga dhacdo iyo masaa'ibka iyo ciqaabta ilahay in wax kaaga dhaco aad qatar ugu jirtaa marka waa ka fogaane meelaha xusadka sanawigaa lagu dhigana waa saas oo kale soomaalidu way dhigaan allabaryaasha waxay ku sheegaan wa allabaryaasha haddii qofku unwaano iyo wacdi u tegaa iyo baabkaasu iyadoo weliba arrintaas si gooni in loo xadido anke ay mudan tahay waa baab kale iyadu laakiin qofku inuu u tago iska soo dhamaasha dhamaashaad iyo iska fiirfiirin iyo sax ma ya gurigiis ya waa ka tega haddii gurigaadi dhamaashaadki lagu sameeya kawaran gurigaa uma haddaad horta u talido maad yeeli haddaad u talido maxaa sameynaya waa mamnuuce haddaad u talidna carrada soo madaxa soo qas inta ay balaayadu meesha ka jirto madaxa soo qas inta baladu ka jirto yaabta ya muslimiintii hadda say heerkii gaareen waxyaabaha la yaab kale ciidaha gaalada waa kana qayb qaataan wadamada gaalada kuwa jooga wadamada gaalada iska dhaaf kuwa jooga wadamada muslimiinta ciiduhu ka dhacaan ciidaha gaalada hadda xamaray ka dhacaan ciidaha gaalada iyo ciidaha xamara laga sameeya dabaaldegyaa loo sameeya munaasabadaa loo sameeya soo ma dhacaan waa wadan muslim waayo caasimadii soomaaliya waa laga sameynaya waxyaabaha la yaab kale meherada qaar aa xidhan mararka qa- ma- maalmaha ay ciidayaan gaalada maalmaha ay ciidayaan dadkii Soomaaliyeed ama muslimiinta ah waxa arkay iyagoo damashaada maxay u damashaadayaan maanta waa maalintii magaceedu ah ya waa maalintii maalin bilaa la dhaa waa saxna ah maalinta macallimiinta ya ah ay ku qasban yihiin wadamada muslimiinta wadamada gaalada qaarkood wuxuu leeyahay walaalkay waxaa laga yaabaa in dadka degan oo muslimiinta ah mustadcafin yihiin oo hadday ciidaha gaalada ka qayb qaadan waayaan la gumaada oo la laynaa miya taas ma dhacda isleedi mise waa wax iska fardiya haddaad ka qayb qaadan weydaana taasaa lagu baahan haddaad ka qayb qaadan weydaan waa laydin gumaada hadday tahay oo la laynaa ay dhab tahay kal markaasna naftooda ay furaayaan oo u banaan tahay naftooda furtaan kadibna waa ka hijrooyaan ka cararayaan meesha ma dhacdaa hada waa wadanka wadankaas mise waa si fardi waayo wadamadan yurubta iyo gaalada in badan waxaa ka jirta waxliga dimuqraadiya haddaad ilaahay caabudo waa ku banaan tahay haddaad ey caabudo waa ku banaan tahay haddaad doofaar caabudo waa ku banaan tahay haddaad waxda caabudo waa ku banaan tahay haddaad xijaabyo waaweyn qaadato waa ku banaan tahay haddaad dharra'aan sida hooyadaa ku dhasha ku socota waa ku banaan tahay waxaasaa ka jira nin iyo naagina iskusidaan naagiya laba naagood laba nin xumaan kasta iyo wanaag kasta saasay dhahaan inkastoo aysa mararka qaar tadbiiqin aysa mararka qaar tadbiiqin marka waxaa laga yaaba inaysan ku qasbin dadka laakiin dadkii yaaba qalbiga kala jira maxaad umalayn kuwa iyaga ku hoos noolaa kuwa iyagaan ku hoos noolayn aad qalbiga kala jireen soomaaliya ba laga ciidaa ciidahoodii ninkii ku hoos noolaa maxaa umalayne kii ku hoos noolaay gacanta ku hayeen oo guriga siiyeen oo lacagta sii hayeen oo iyagu kaamirooyinkooda ku hoos noolaay oo ku hoos shaqeehay oo dhaqdhaqaaqiisa ay la socdeen maxaad u malaynay kii xamarka joogaaba ku hoos aa sidoodu yeelaahay xamar ayaa u taliya xamar ayaa u taliya miyaad tiri yani waxaa ka wadaa shacabkana u taliya shacabka makaxda looga taliya telefishinka guryaha loo soo dhigay idaacadaha loo shiday waa kuwaas shacabka xamar iskadaa iyo magaalada waa qofkaa waxaad ku arkay gabar maryad dhuuqsan wadata oo sidii gaaladii u socota arigay la joogtaa waxaad arkay mid dhuxul shida ama dameer wada oo qoryasarbraa oo jeegad u jaranta oo tintii madoobisan marsada oo tintii sidii nimankii tinta adkaay oo ingiriiska iyo amerikaanka iyo meel laga keena maqaan inta duuduubay oo xabag iyo wax marmariyey tintu ay marmarooganta aad arkay goofaha dhex jooga goofaha dhex jooga nimanka marka goofaha dadka jooga u teliya cadu malay ninka hoos noolaa marka waa musiibo ilahina badbaaso calaa kulli waxaas oo dhan waa khalas waqti lumisaa in badanna ku jira in badanna isdhumaatinka gaalada qaybgalkiisu ma fiicno qaybgalkiisu ma fiicno gaaladaas meesha iskugu imaaneen oo ama gaalnimada ku hayaan ama fiskiga ku hayaan iyo xumaanta ku hayaan oo diincayga iyo xumaantu ay ka jirto soo suurtagal maaha in dhulka lala jaro oo lagu ciqaabo kii ku jiray ma laga leexaa se waa lala goynaa sidii xadiidka caaisha yuqsad bi awalin wa aakhirin aa lagu sameynaa marka annaga waa ku dhex jirtaa marka waxaa kula dhacaya waayo alxadaru ka digtooni laga digtoonaado min mushaabahat mushrikiina mushrikiinta in lasu ekaysiyo fii acyaadihim lasu ekaysiyo ciidahooda walow lam yaqsudhu qofku yuusabu qasdin inuu ciidan la ciidaa nimankaani ciid ma yuusu qasdin laakiin in ciidooda wax u eg aad samaydo ciidahoodii wax fiican maaha العشرة بثلاث ثمانات لا نذر في معصية في معصية لا نذر في معصية نذر معصية مجنون آه. حديث موحى لا نذر في معصية من حديث المسافة فإنه لا وفاء للنذر واي فرق مودع عيالا لا وفاء للنذر في معصية الله إذا لا نذر في معصية الله فرق مودع عيالا فرق يا شيخ ahay laa laa nadira hadii la yidhaahdo نذر ما بعصحين واحد ما بعصحين ما بكون تنمين نذر ما بدعين تاسوا معلوم نذر ما بدعين ما بكون تنمين ما نعصحين واحد محمد كفارة بقف كان إن لقى ربينا لقى ربي ماشي في المشي جماعة كفارة إن لقى ربينا لقى ربي ماشي في المشي جماعة لكن دي إلى لا وفاء معناه دوا معي لا وفاء دي إلى دوا معي لا وفاء وحلا لقى قال كرا نذر جوا كنت المي لكن فيلمي نذر جوا لقى جوا جبي لكن هذا فيلم لقى مرة وحلا لقى ربي بدل كفيلم كنا كفارة كذا لقى ربي كفارة كذا شوف لكن لا نذر في معصيته وكسر لا نذر في معصيته أيوة كذا من يصصعت يصصعت العشر من ثلاثة الثمانات لا نذر في معصية نذر نذر معصي آه لا وفاء للنبي الله سيد حديث كلبت يسوي هاي فلين نذر لفليو نذر معصيه سعمه الله ما أبرا الحديث عشر من ثلاثة كوبيتونات لا نذر لابن آدم فيما لا يملك وصل ماشي هذا لا وفاء إذا كم هذا لا وفاء في المجلس ولا في لا وفاء لنذر النذر في لا في المجلس أو لمن آدم أصل ناضي أو فيما لا يملك وحي إن آدم إن آدم كأوس هنكر قصاصنا ولا ي... ولا فيما يملك ابن آدم ولا فيما لا يملك ابن آدم لبدا مثل خلاصة وحواي نذر معصية إن اللي أوفيني هي نذر قف وحو سأورك اللي أوفينا دري إن اللي أوفيني لو لا تنسيك لا يفعل sheekhu marka qaar ayadaha iyo xadiidka uu keeno ayaaba ka taayib uu ku keenaa masaa'isha marna ayay ku ekeystaa haddana wax taayid uu keena mase ayuu ku ekeystay ayuu ku ekeystay magaceed saddex guurada miya guurada waa waxaa ka ciidaha aan saxda ahayn ciidaha aan fiicnayn waayahay kaniisadda ka warrama kaniisadda ma lagu tukan karaa ma lagu tukan karo lagu tukan karaa mise laguma tukan karo lagu tukan karo waa masalo khilaafiya masalo khilaafiya culamada qaar waxay dhahaan salaada ay gaaladu tukadaan salaada ay gaaladu tukadaan iyo salaada muslimiintu ay tukadaan ma isku salaada صلاة معها كذلك صلاة أفر رقعاء ولا بر رقعاء وركوع وسجود واستدار يطمئنين له كنيسة ده ولي متوكل كراهي ده كنيسة ده ولي متوكل كراهي قالوا نوعي على المية وماش وحوى ما إله غير في الوعب ما إله غير في الوعب لا يوفي جراه الوعكان صح ما توم يقال يوفي صاره تذكر مسلمين تقارك منه في بلوبة يروح على فليه شيخ بالأمن إنه بالبوا جراه على قلب على فليه متى كلام nabigu alayhi salaatu wasalaam wuxuu diiday salaada markii qoraada markii soo baxay in la tukado salaad markay dhaceena in la tukado sababta loo tukado loo diiday waa maxay xilligaas waxaa salaad u sujuuda ya ya ya mushrikiinta u sujuuda mushrikiinta aan kaadin sujuudoodu taanada ay ka duwan tahay lama ogola waa u tukadaan waa u sujuudaan u tukadaanna waa laga wadaa marka iyadoo salaadooda iyo salaada dadka muslimiinta ay isku salaadayn oo isku ekeyn ayaa haddana waxaa la diiday xilliga iyagu ay tukaayeen xilliga ay tukanayeen oo salaada ku aataayeen oo sujuuda ilaahay keyrkii ay u tukaayeen oo ay u sujuudayeen qoraxda inaan anaguna ilahay usujuudaan inaan anaguna ilahay usujuudno meesha ay ilaahay keyrkii ku caabudaanna inaan anagu ilahay ku caabudno ma fiicno ma fiicna laakin calaa kulli masalada waa masalo khilaafiya masalada waa masalo khilaafiyaad ها سنة ما سنة ها معاك كيف سنة ها هذه اللي بدلوا البدلة باب هوا هذه اللي بدلوا ماشي وإحنا اللي جالس يديو دولة إسلامي وحكم ما شاء الله آه يا بقى هذه على كل مسألة مسألة خلافية مسألة قصة أصلا كني سد مسألة خلافية وإذا في خلافية ولا قديك رعنا وقعنا آه ومثل هذا لك هلا مثل هذا لك هلا آه مسجد الأكتة إن أن البدع لو لسه هو مثلا الأخوين إلهي غير في الوعد ومئة والله يا وين إلهي غير في الوتو ماشي أسلام هاي حمانا لغو فافا وحكو درسمي ماشي أتلاقى حمانا لغو فافا وحكو درسمي صوبت وانا حيك حداد حمانتا ماشي لغو فافا يأذو حكو درسمتو وحكا دفتو حمانتي فافيلتي ذياتك قيب غالط تساوي الكتاب صلى الله عليه وسلم غور مال عاد آمنسنتا إنا حمان لغو فافي حداد دعوا مركز كذب من حمانتا لغو فافي يقول لغو ماشي لكن ماذا لغو فافي حمان لغو فافا ولقى لا تاقين تاقين مثلا waxaa lagu yiri masaajidkan aduu hadda ku ku intifaaci mayday noodii baan ku intifaacnay haddaan nahay rag ilaahay keyrkii caabuda awliya allah lagu leeyahay madadaa lagu leeyahay sheekh cabdiqaadir sheekh jaylaani iyo waxbaa lagu tuugaa ilaahay keyrkiisa in masaajidka iska xidhaado haddaadan ka ugu aada joogin iyo in nimankaas ugu dhiibto yaa fiican inaad iska xidhaado hadduu iska xidhaado tabaraad u weyday masaajid xidhana dembigiisa ad yeela haddii aan ka aad dembi ka yeelato لكن إلى غيرك هذول وتو وما عندهم قال كيف أنا مشى دم قالوا وصل مين وما والشركي شركي قالنا رفضوا بعدين بيسال مخص هذا ميكروفون فيه هذا قال ميكروفون يده قضايا فيه ميكروفون يده قضايا ما كان تكفي لا مساجدة وحال جوا قال لي سودوين يعني أيوة هو قرب وحصل كل من سودو يغط ميكروفون فيه عدبه واستعمارة واستعمارة إلى هجيت كينو كتوه أما بلا يكفر فيه قف واحدة كسر دوي لكن تاسع ألف مصر ألف سنة قال المؤلف رحمه الله باب من الشرك النذر لغير الله وقول الله تعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا وقوله وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه من الشرك شرك وحا كمل النذر لغير الله إلهي عدان أو وحلو نذره وعن قصة قول جرني كتاب في هذا كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمة الله عليه أه وحن قول قلينا ما أنت باب قصاصا نذرك يا وحن نذرك لي يهدو شيخ مرك وحي باب من الشرك الشرك وحا كمدا النذر لغير الله إلهي إذا نهين لو نذروا واحد نذرك هو ما حياة الكيسو نذرك وحا لي هذا qofku mukallafka ah oo qaangaarka ah takliifku saaran yahay inuu isku waajibiyo waxaan ilaahay subxaanahu watacaala uusan ku waajibin waxaan ilaahay isaga ku waajibin inuu isku waajibiyo wixii awal ilaahay ku waajibiyey oo waajibka ahaa isaga hadalkiisa hadda uu sheego waajib ugu noqon maydo awalay waajib ku ahay marka waxaan alla marka hore ku waajibin inuu isagu isku waajibiyo tusaale ahaan inuu yidhaahdo ilaahay waxaa igu waajibtay oo aan nadray inaan u soomo saddex maalmood oo sunno awal ahayd saddex maalmood oon farad ahayn saddex maalmood oon ramadaan iyo midna aan ahayn oo isagu isku waajibiyo ama uu yidhaahdo ilaahay waxaa igu waajibtay kun dollar inaan hebel siiyo kun dollar inaan hebel siiyo saasaa nadray kunkan dollar inuu hebel siiyo way fiicneed hadduu sameeyana ajiruu ka heli lahaa laakiin waajib kuma ahayn hadduu laakiin saas yidhi waa i waajibe haddii laakiin uu saas yidhi kunkii dollar inuu bixiyaahay waa waajibe natheraa la yidhahdaa natherkaas ayaa laba qaybood ah oo mid shardi wata iyo mid mutlaqa ah mid shardi wata iyo mid mutlaqa ah kan shardiga wataa huwa in qofku yidhaahdo ilaahay haddii qofka bugto oo ii caafiyo waxaan nadray oo ilaahay iskugu maaragtay isku waajibiyey inaan ilaahay dartii saas u yeelo ama salaadaas aan tukado ama sadaqadaas aan bixiyo ama sheegaas macruufka aan sameeyo nadarkaas waa nadar shardi wata shardiga wataa kan labaadna waa nadar mutlaq ah oo qofku inuu yidhaahdo isagoo shardi iyo midna aan wadan inuu yidhaahdo ilaahay waxay igu waajibtay inaan maxamed siiyo kun dollar siiyo waxaa nadray inaan maxamed kun dollar siiyo oo ilaahay u nadray subxaanahu watacaala mutlaq waay shardi iyo midna iyo qeyd kuma xira midna shardi u leeyahay midna shardi ma laha asalku dadka kay u badan yihiinna waa nadarka shardiga le waay saas darteedaa soomaalidu nadarka waxay u yaqaanaan waxay u yaqaanaan soomaalidu nadarka sharada u yaqaanaan sharada u yaqaanaan oo waxay yidhahdaan sharad hebel sharad u xirtay hebel sharadow xirtay nadarow galay markay ihaayeen hebel sharadow xirtay ay dhahayaan sharadow xirtay dhahaya nadarku marka waa saas nadarku waa saas asalka nadarku ama sharaf ha ahaado ama yuusan ahaani ma manhiya amase waa la ogol yahay xadiidkii saxiixaynka ku jiray waa xadiidkii cabdullahi ibni cumar ahaa cabdullahi ibni cumar wuxuu leeyahay naha nabiyu sala allahu alayhi wasalam can nadri nabigu nadarka waa uu diiday naha nabiyu sala allahu alay wasalam can nadri nadarka nabigu waa nahiyey waa diiday wuxuuna yidhi ina anadra laa ya'ti bikhayrin nadarku khayr lama yimaado waxba sooma kordhiyo inamaa yustakraju bihi min albakiili qofka bakiilka ah ayaan wax looga qaadaa nadarkaasina xadiidka ku soo arooray waa midkii sharadka wata nadarku qadarta ilaahay waxba kama bedeli karo qofkaa bugta haddaad tidhaahdo ilaahayow haddii wiilku ii caafimaado waxaan kuu nadray inaan kun dollar sadaqaysto ama masaajid dhiso wiilkaas haddii aysan qadareyn inuu caafimaado ma caafimaada ma caafimaadayo hadday qadareed inuu caafimaadana wuu caafimaadaa laakiin markuu caafimaado maxaa kugu waajibo lagaa rabaa kunkii dollar inaad sadaqaysataa lagaa rabaa ewel ninkaan marka haddeer kunka dollar waa ku waajibtay kunka dollar ewel ma ogolayn laakiin markan waa laga qaada waa laga qaada marka nebigu wuxuu yidhi nadarku khayr ma khilaafso waxba sooma kordhiyo wax ilaahay qadaray ma khilaafi karo nadarka haddaad gasho wixii kuu qadaray waxaan kuu imaan maayaan saas darteeda nabigu nadarka u diiday laakiin wuxuu yidhi qofka bakiilka waxaa looga qaadaa qofka ewel aan waxba ogolayn hadda nadarka markuu galay sharadka markuu xigto wixii uu sharafka u galana ay loo oofiyo oo u helo ayaa waxaa ku waajiba wixii yaa ku waajiba ahe waay nadarkaas marka asalkiisu waxaan nidhi nadarka waa maxay waa manhi nahyigaas ma nahyi tanziiha mase waa nahyu taxriim khilaafaa ka jira waa nahyu tanziih iyo nahyu taxriim khilaafaa ka jira lakin waa manhi waa manhi siiba midka sharafka wato kan sharafka wato kuwama sii jira isaga kan sharafka wato ma fiicno laakiin in la oofiyo maxay noqee in la oofiyaa waajib waana noo imaan doonta ayaa la yidhaha nadarkaas marka wuxuun u qaybsamaan nidhi mid mutlaqa ah iyo mid sharad wata mid mutlaqa ah iyo mid sharad wata oo uu qaybsamaa haddii wixii ku saabsan nadar macsiya hadduu yahay iyo nadar baaca hadduu yahana waa noo imaan doonta dee leeyahay nadarkaas marka asalkiisu nadarku ma cibaada mase cibaado maaha masalada naqshayda maanta waa taas nadarku ma cibaada mase cibaado maaha waa raadaynaa inuu cibaado yahay inuusa cibaado ahayn hadday caddaato inuu cibaado yahay ilaahay cid aan ahayn in la siiyaa maxay noqee waa shirki hadday caddaato inuusa cibaado ahayn hidee ilahay keliya kuma koobna marka inuu cibaado yahay inuusa cibaado hayna aayadaha qur-aankaa sheegaya ilahi subxaana watacala wuxuu leeyahay yuufuuna binadri nadarkay oofinayaan wayakaafuuna waxay ka baqaayaan yowman maalin kaana sharuhu sharkiisu ay ahaatay mustatiilan mid baasan oo maalinta qiyaamaha ah ilahay wuxuu ammaanay dadkii mu'miniinta ahaa oo ilahi wuxuu leey ina alabraara yashrabuuna min ka'sin kana misaajuha kaafuura caynan yashrabu cibaad اllahi yufajiruna tfjira yuufuuna bالnadri wayakaafuuna yowma kana sharuhu mustaطira ilahay markuu ka sheekeeyey ahlu jannahii iyo sifooyinkoodii iyo waxyaabaha ay jannada ku raaxaysayaan oo wuxuu ka sheekeeyey haddana waxyaabihii ay jannadan ku muteen wax kamida marka oo adduunyada markay joogeen waxyaabahi ay ku sifaysnaayeen markaasaa ilahi wuxuu yihi yuufuuna waxay oofinayaan binadri nadarkay oofinayaan nadarkii ay galeen iyo sharadkii ay xiseen ay oofinayaan haddii marka nadarkoo la oofiyaahay uusa cibaado ahayn nadarkoo la oofiya hadduusa cibaado ahayn dadka mu'miniinta ama waxay ku muda lahaayeen arrintan jannagelida ay ku muda lahaayeen mase si gaara ayaga loogu ammaani lahaa mu'miniinta ma dhacdeen ama maanta marka mu'miniinta lagu ammaanay ahlu jannada ah inay adduunyada markay joogeen ay sharadka iyo nadarka ay galaan ay oofi jireen nadarka inay oofi jireen oy nadarka fuli jireen oo waxay nadraan hadday haddii sharaf ou nadarku lahaa waxay helaan mark waxay nadreen oy shardiyeen markay helaan waxay ku nadreen ay bixin jireen haddii nadarku uu mutlaq ahaana ay wixii ay isku waajibiyeen ay fuli jireen fulintaas ay fuli jireen ammaanta lagu ammaanay dadka mu'miniinta oo ahlu jannada ahay taas waxay daliil u tahay nadarku inuu aslihii cibaadaye nadarku asalkiisu inuu cibaadaye nadarku marka markii la fulaa inuu fulintiisa inay cibaado tahay war male laakiin xidhashadiisa hore marka horena ma cibaada mase cibaado maaha sida xooga badan waa inuu cibaadaye sida nadarkan ilaah ad ka xidhee subxaana watacaala nadarkan ilaha ad ka xidhee xidhashadaas ad nadarkii alla ka xidheena waa cibaado marka yuufuuna waxay oofinayaan mu'miniintu binadri nadarkay oofinayaan wayakaafuuna waxayna ka baqayaan yawman maalin kaana sharuhu sharkiisu ay ahaatay mustatiiran mid baahsan waqawlihi tacaala ayaa u daliila nadarku inuu cibaado yahay wamaa anfaqtum wixii aada bixideen oo min nafaqatin sadaqa ah ow nadartum ama aada nadarteen oo min nadrin nadar ah fa ina allaha ilaahey yaclamuhu ilaahay waa og yahay ilahay wuxuu leeyahy waxaad bixideen oo sadaqa ah iyo waxaad nadarteen ood alle ka xidhateen oo nadar ah ood alle ka gasheen ilahay waa og yahay subxaana watacaala ilahay waa og yahay maxaa laga wadaa ilahay waa og yahay ilahay wax walba lagu ogaa ilahay waa og yahay maasan maxaa ayadu looga fahmeen waa idinka amaalmarina w ilaahay ma mooga waxaad sadaqa bixideen ilaahay ma mooga waana idinka amaalmarina waxaad nadar ilaahay ka gasheenna subxaana watacala oo nadar ilaahay ka xidhateenna ilaahay ma mooga waana idinka amaalmarina waana idinka amaalmarina marka waxaa lagu dara waxyaabihii laga amaalmaraayo dadku waxaa kamid ahaa nadar nadarkii ilahay laga xidhayo subxaana watacaala marka nadarku aayaddu waxay daliil u tahay sidoo kale nadarku uu cibaado yahay hadduu cibaado yahana yaa iskale allaha iskale subxaana watacaala ilahay wuxuu leey wamaa anfaqtum waxaad bixideen oo waxaad bixideen oo min nafaqati nafaqa ah ow nadartum ama aada nadarteen oo min nadrin nadara fa ina allaha alla yaclamu waa ogi o waa idinka amaalmarina sidoo kale ilahi wuxuu leey subxaana watacaala isagoo dadka xujaayada ay kahadla uma liyaqduu tafaqahum waliyuufuu nuduurahum waliyatawafuu bilbayti alcaqiiqi xujaayadii markii laga hadlayo ilahi wuxuu leey uma liyaqduu tafaqahum ha iska suuriyeen wasaqda oo cidiyaha iyo ku baxay ha iska jareen timaha ha iska xiireen haddii xilligeedii la gaaro uma liyaqduu tafaqahum waliyuufuu nuduurahum sharadyadii ay xireen xirteen iyo nadariyadii ay galeenna ha oofiyeen ha oofiyeen ilaahayow haddii xajka aan tago waxaasan ama xajka ku ballansanaa ama xilligaas ku ballansanaana ha sameeyeen abaaxidii iyo xoolihii ha gowraceen sharadkoodiina ha fuliyeen wasaqda iyo tinta ku baxday iyo cidiyihii xilligaas ka hor in layska jaro mamnuuca ahaydna ha iska suuliyey xilligeedia la joogaa uma liyaqduu tafatahum waliyuufuu nuduurahum cabdisaadku waa xaggee waliyuufuu nuduurahum nadaradooda ha oofiyeen shaygaas marka ilahi subxaana watacala waa amar ku baxaa cibaado maaha miya shay ilaahay amar ku bixiyey uu yidhi halla sameeyo muuse cibaado ahayn waa cibaado cibaadadaas ayaa iskale cibaadadoo dhan yaa iskale allah subxaana watacaala marka nadarka qofkii ilaahay cidaan ahayn ka xigtaahu muxuu ku dhacay shay ilaahay subxaana watacaala uu xaq u lahay alla oo gaar la ahay oo cibaado ah oo ilahay cidaan ahayn siiye wamaa khalaqtu ljinna waalinsa ilaa liyacbuduuna ilah ilah jinniga insigaba cibaado ilaahay la caabudaa loo abuuro iyo inuu ilaahay alla caabudaan subxaana watacaala marka shaygaan shaygu mar hadduu sugnaado inuu cibaado ilaahay yahay ilahay yaa iskale ilahay cidaan ahayn in loo leexiyahana waa shirki nadarku marka yaa laga xigtaa sharadka yaa laga xigtaa nadarka yaa laga galaa allah subxaana watacaala maadaama uu cibaado yahay cidaan allahi in loo tiiriyaana waa shirki shirkigaas ma asqara mase waa akbar waxaan akbar ahayn ma noqdo asqar inuu noqdo iska dhaaf waxaan akbar ahayn ma noqdo sababtu waa maxay si loo kala qaadaba lama yaqaano sharad qof cidaan allahayn laga xigto waa cibaado cidaan allahayn la siiyo subxaana watacaala salaada ma la dhaha ilahay cid ahayn qofku u tukata waa la kala qaada marna shirki akbar ay noqdeen marna shirki asqara ma la dhaha maya qofkii ilahay cidaan ahayn sharad ka xigtaahay cibaado ilaahay uu leeyahu ilaahay cid kala siiyey shay cibaado ah oo ilaahay gaar leeyahay uu cid kala siiyey shirkiu ku dhacay shirkigaasna waa maxay waa shirki akbar shirki akbar sugud marka qofkaas waxa le waa mushrik laakiin qofkii saa sameeya laakiin qof walbo dadka kamida markay joogto waxaa loo fiirinaa mawaanicdiyaa la fiirinaa mawaanicdi waa la fiirinaa mar walba oo qofkaan cudurdaar maleeyaha mise malaha waa la fiirinaa hadduu cudurdaar yeesho sharcana waa lagu cudurdaara hadduu yeelo waayana xukunkaa la marina laakiin masaladu waa cibaado ilahay yaana iskale cidaan allahayn in la siiyana waa kufri waa shirki akbara waa diinta looga baxay ilahaya marka mudan in nadarka laga xirto sharadka laga xirto cid kale sharad lagama xiran karo ciddaas hadday xirto malag ilahay ha noqoto ama nabi ilahay ha noqoto ama weli ilahay ha noqoto ama qaraabadaada iyo waalidkaa iyo waalidiinta ha noqdo waxyaabaha dadku in badan sameyn hayaan waa waxyaaba khalad ah oo shirkiya oo dadku ilahay reerka iyo sharadka ka xiraayaan qaarkood nabigay ka xidhaayeen calayhi isalaatu wasalaam nabigay ka xidhaayeen oo wuxuu leey nabi ilaahayow haddii aad waxaas ii samaydo ama waxaas aan helo waxaasaan soo kuu samayna sharafkaas waa maxay waa shirki waxaa lamid a midka laga xirto abbaay faaduma rasu dumarku u badan yihiin marasa u badan abbaay faadumay haddii waxaas aan helo waxaasaan soo baxaa alale islaamtu hadday kala timaado waa sadaqaan kuu soo bixina waxaan soomaalidu badanaa ay abayda dhahana oo islaantu ama sagaalaysi kurbaysigana waana islaantu markay sagaal bilood gaarto waxaa la samaynaa ayihina sideeda waxaas waxaasu laaluus waa waxay aaminsan yihiin in abayta horumarka suur ay tasaruf ku leedaha dhalmada naagta haddii marka aan wax laga siin oo wax laga sadaqayn oo wax sadaqaa aan ayada loo bixin inaan naagtu kala imaanayn aaminsan yihin umulisooyinka qaarkoodna shirkigaas waaba iskala jahraano islaanta markay dhala tagaan abaayay abaayay abaayay dhahaya abaayay abaayay wax nala qab wax nala qabay dhahaya ninkeedana waa lagu xanaaqa haddii oo la yidhahdo naagta sagaalaysiga lama lama bixin marka abay faadma rasuulna lagama xihan karo de waa makluuq sharafkuna waa iyo nadarkuna waa cibaado cibaadana ilaahaya iska leh nabiguna ilaahay maa subxaanahu watacaala abay faadma rasuulna ilaahay maa subxaanahu watacaala awliyada ilaahay kuwa kalena warkood badaa sheekh cabdiqaadir iyo sheekh fulan iyo sheekh aweys iyo fulaan ooyaaye iyo midaan ooyin iyo mid ooye intaba lama ogola in nadarka laga xirto mamnuuc waa mamnuuc waa in sharafka laga xirto waxaa lamid a awowayaasha dadka qaarkood qabyaalada diye awowa aan weligiiba tukan oo wuxuu leeya awow baadida iga maqan haddaan helo subaynaan kuusoo gowraca hudhaa awow subaynaan kuusoo baxa baadida iga maqan subayntii ilahay dartiisa uqalaa ha dhowdii oo bismi illahina waa ku qalaa wuxuuna leeyahay subaynta hilibkeedii aan kuu hadiyeyna hawaabkeedi hawaabka ajirka aan ka heli lahay subaynta hilibkeeda ama laxdan hilibkeeda ama ridan hilibkeeda u leeyahay laakiin meesha meesha shirkigu ka imaana waa xaggee nadarka u galay yow ka galay yow ka xigtay sharadka awogiis ka xigtay awogiis ma ilaahaya ilaahay maaha ilaahay waa mid ilahay cibaadadan waa mid keliya waa asagaasaana nadarka laga xihan karaa sharadka laga xihan karaa xidkaa lagama xihan karo waxyaabaha qubuurta lagu ag samaynaana waa waxaan sax ahayn an guntimaha lagu ag xira ee laleeyahay kabil kabil siyaarta dambe siyaarta dambe maqsuudkaygu hadduu ii fulo waxaan keenaa neef geelaan kuu keena u dhaha xarigna waa lagu xiraa meesha xarigaa la guntaa waa u iska tegaan maqsuudkii sidii ama waa dhacaha waa fulaa xag allow ku fulaa ama fuli ou maayo wixii ou rabay wixii ou rabay sanadii dambe o haddii waxay fuleen oo wuxuu keenaa neefkii geelahay keena xarigiina waa fura xarigiina waa kafura meesha ku xida hadday wixii dhici waayeen ismaleer ninkii wax qaba waayey waa ka sabri umaaye fursad kalau sii siiya haddana fursad kale lakin xarigii la furi maayo xarigii la furi maayo waxaas oo dhan waa maxay shirki waay weliba shirkigiisu ma akbar amse waa asfar waa akbar ilaahaya subxaanahu watacaala sharafka laga xigtaa cidan allah in shara lagama xigto asalka sharafkuna maba fiicnaba haddii aad ka leexa weydana ilahay ka xiro haddaad ka leexa weydana sharafka ilahay ka xiro lakin cid kale ka xirina cidan allah subxaanahu watacaala xawkuma hoo asalkiisa anka inaad alla ka xirataas aan fiicnayn marka hore waa laga fiican yahay soo mara haddii laakiin aad ka maarmi weydo ilahay subxaanahu watacaala ka xiro haddaad xiratana waa soo socotaa hadduu daaco ilaahay yahay waa aad fulinay waa waajib nadarkaas marka aan hadda soo sheegno shirkiga ah marka horeba in la xirta sax maaha oo ilaahay keyrkii sharad in laga galo oo wax loo nadro sax maaha markii loo nadro waa nadar shirkiyahoo diinta looga baxahay ma xirmaa mase xirmi maa xirmi maa taa waaba shirkiye waaba shirkiye ma la fulinaa mase la fulimaa maba xirmine marka horeba munkaro waa shirkiye shirkiyaa la fulinaa kufriyaa la samaynaa inaan la samayna war mada sida raajixaana xilmi maayo saas darteed kafaara iyo midnaba lagugu dhigi maayo kafaara iyo midnaba lagugu dhigi maayo hadday taasu kaa dhacdo ilaahay tooba astakfirullaha ilahay u toobakeen waxaas maanta ilahay u toobakeen mar dambana hau laaban maayo وفي صحيح عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنه من نذر قفي نذر أن يطيع الله إنه الله أطيعه فليطيعه الله أطيعه ومن نذر قفك نذر أن يعصي الله ألا يعافينا فلا يعصيه ألا يعافينا وفي صحيح صحيح صحيح البخاري ألا جولا صحيح البخاري وها كتير عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إني من نذر قفك نذر أن يطيع الله إنه الله أطيعه فليطيعه الله أطيعه نذرك طاعة نذر طاعة قفك دون نذره إنه الله أطيعه النذر ونذر بيوفي واجب nadarka daacada waxaa laga wadaa wixii aan alla diidanayn subxaana watacaala ama maxsi alla aan hayn aan xaaraan hayn qofka ku nadra oo sharafkiisaas oo ku tacalluqo sharafka ha keliyo sanadka halfadiyo shay awal ba asaga waajib ku haya qofku hadduu nadar uu yidhaha ilaahay waxaan u nadray inaan salaada duhur tukado taas awaleyg waajib kugu ahe haddii uu yidhaahdo shay xasalkiisu cibaado yahay laakiin isaga markaas waajib ku ahayna hadduu nadrana sida sadaqooyinka iyo waxyaabaha lamidkaa waa ku waajib inuu nadarkii oofiyo nadarkii inuu oofiyo waa ku waajib hadduu shay mubaaxa iska nadra ansha shay mubaaxa hadduu nadrana nadarka ansha inuu oofiyo waa waajib mubaax waa sidii gabadhii nadartay inay nabiga calayh isalaatu wasalaam madaxiisa durbaan ku garaacdo in durbaan la tumaahi oo qof reemo la maqashiiyahay ma shay asalka cibaado ahaan ma aha waa shay iska mubaaxa laakiin markay nadarto nabiga u sheegtana awfi binadra binadrkooda nadarkaada awfi nabiga calayh isalaatu wasalaam xadiidkan waa xadiis maqbuula waa haddii laakiin nadarku uu yahay nadar macsiye ah oo saan soo marnay nadarku shirki yahay kan shirkiga si marka loo fiiriyo macsiyada waa soo gala ee asalka macsiyada waaba shirki yahay hadduu nadarku macsiyo yahay oo gaalnimo yahay marka horeba xirmi maayo in la oofiyana warkeed badaa haddii uu yahay sidoo kale dembi sida midaan shirki ka sokeeyo bidcaha masalan ilaahayow haddii waxaa tihi aan qur-aanka xifdiyo ood qur-aanka ii fududaydo waxaa igu kaa waajibtay inaan mawliidka dhigo sanada soo socota inaan mawliidka xafladda mawliidka ka qayb qaato waxaas nadar macsiya ma nadar daaca wa macsi waa la fuli maayo sida soo socota waman nadara an yacsiya allaha falaa yacsihi qofkii nadra inuu alla caasiyusa alla caasini ama waxaa tiri ilaahay waxaa igu kaa waajibtay haddii aan qur-aanka xifdiyo qur-aanka ufudaado inaan xasan dhaco oon xasan boobo ama xasan dilo nadaru macsiya wa nadaru macsiya wa ama xoola qofeed aad tidhaahdo inaan sadaqeeyaan ilaahay kuu nadray ama aad tidhaahdo qadar ahaanba waxaan agu suurtagalahayn saas soo marnaba waxaan qadaran aan suurtagalahayn oo inaan haadoo kale iyo hombaalalyeeshoo kale iyo aa ilaah igu kaa waajibtay iyo waxyaabaha noocaasana ama malaa'igta ilahay inaan kamid noqdaa igu kaa waajibtay ama aan jinni noqdaa igu kaa waajibtay waxaasoo waxaad yeeli karta maaha nadur waxa waaye taasu fii maa laa yamliku bni aadam wa macsiya ma soo geli taas mid qofku waxaysa awoodin taas waa fi ma laa yamliku ibn aadam waa waa isdhexgelin calaa kulli man nadara qofkii nadara an yuiica allaha inuu alla aeeco falyutichu allaha aeeco waman nadara qofkii nadara an yacsiya allaha alla inuu casiyana falaa yacsihi duusa alla casin laakin maxalushaahidku waa xaggee nadarku cibaado ma yaha mase maaha wa inuu cibaado yahay xadiiska xaggee laga qaadana man nadara an yuiica allaha falyutichu allaha aeeco shayga haddii ba lays amray waa cibaado haddii las amray waa cibaado see nadarka in la oofiya waa waajib cibaado waa shay kasta waajib waa cibaado shaygaas marka waajibka oo cibaadada ah cibaadada ilahay kamid a yaa iskale allaha iskale subxaana watacaala ilahay cidaana in la siiyana shirki waa weliba shirki bas waa shirki akbar ah man nadara qofkii nadar an yuiica allah alla inuu ateeco falyutiichu ha ateeco waman nadara qofkii nadar an yacsiya allah alla inuu caasina falaa yacsiyusa caasina marka khulaasada baabku waa maxay nadarku in asalkiisu uu yahay xirashadiisu asalkiisu manhiya mise manhi maaha waa manhi sida saxiixayn ku taallaba asalkiisu waa manhi laakiin haddii la galo nadarkaas hadduusan nadaru macsiye ahayn maxaa waajiba in la oofiyo hadduu nadaru macsiye yahana in la oofiya xaaraam wa nadaru macsiye hadduu yahana in la oofiya xaaraam wa nadarkuna wuxuu qaybsanaa mid mutlaqa ah iyo mid sharaf leh midka mutlaqa ah waa in qofku uu yihahdo ilaahay waxaan kuu nadray saas laakiin uusa wax waxba sheegay asagu midna waa mid shardi wata waana midka dadku u badan yihin soomaaliduna ay nadarka u yaqaanaan soomaaliduna nadarka u yaqaanaan midka sharafka wata waaye oo ilaahay haddaan waxaas helo waxaasaan baxaa waan adiga kuu baxaa oo kuu caabuda nadarkuna waa cibaado inuu cibaado yahana waxaa daliil u ah ilahay inuu ku ammaanay dadka muminiinta oo ahlujannadaa in nadarka uu ku jireen yuufuuna binadri wayakaafuuna yowman kaana sharuhu mustaqiiran nadarka inay oofiyaana uu amray ilaahi subxaana watacala dadka xujayda uma liyaquu tafatahum waliyuufuu nuduurahum sidoo kalena ilaahi subxaana watacaala uu sheegay dadka waxbixiya ama nadarka nadra oo nadarka fuliya in ilaahay uu ka warqabo amaal marinaana ilahi wuxu wama anfaqtu min nafaqatin aw nadartu min nadrin faina allaha yaclamuhu sidoo kale nabigu wuxu uhi alayh isalaatu wasalaam man nadar an yutica allaha falyutichu intaas markii laisu geeyo waxay daliil cad u yihiin in nadarku cibaadaya shaygu hadduu sugnaado inuu cibaadayaana yaa iskale allaha iskale subxaana watacaala cidaan allah in loo tiiriyahayna waa shirki weliba shirkigiisuna waa shirki akbar oo atar wa atar wa فيه مسائل ويلشيو بعض مسائل كده سبزية كدينا سدح مسألة وانا بريكا دينا جاي فيه مسائل سدح مسائل كده الأولى مسألة الكوبات وجوب الوفاء بالنذر وجوب الوفاء إنه واجب تهي إن لفليه بالنذر نذر كاللفليه إنه واجب تهي يا عسلام يا حاجة لا يقعدنا يوفون بالنذر مواجهة لا يقعدنا آه. وما نذر أن يطيع أن يطيع الله فليطيعه مثل شيء واضح سنة وليسمعنا شيء كان ثم ليقضوا تفرتهم وليوفوا نذورهم كصشيق الشيء وهي لكن نذر كان هو نذر كيف نذر كساعة ونذر طاعة واي كذا الله ما دون نذر كأن معصية ضاعين واي كذا الشيوخ بلا تشيء دون حديث كان خصوصا ماذا الثانية مثلا لبعض إذا ثبت هدوس ماذا كونه شاه نذر كان عبادة أوية هذا يصب نعطي إن نذرك عبادية أو لله على أصب نعطي فصرفه عبادات إلا اللي يحييه إلى غيره على علا نهي اللي يحييه شرك هو شيخ وحوي هذي سبناتي نذر العبادية حقا كسبناتي حقا لي أنسوا أخي نظام يوفون بالنذر إيوه ثم ليقضوا تفاتهم إيوه وما أنفقتم من نفقة ونذرتم من نذر فإن الله يعلمه يا آيات يصم من نذر أن يطيع الله فليطيعه أها وحصر وحي خصوصا هي نذر العبادية شيخ مركب إذا ثبت كونه عبادة حتى سبناتي نذر إنه يهي عباده هاشيس عبادة إنه يهي ولله أسبناتي عبادة ألا إسكريه إنه يهي نذر حتى سبناتي oo ayadihi iyo xadiistii aan soo marnay aan ka qaadana fasarfuhu nadarkaas in la leexiyaaho ilaa hayrihi alla cid aan ahayn loo leexiya shirku wa cibaadada dhan allah iskale subxaanahu watacaala ciddii wax cibaadadaas kamid a alla cid aan ahayn sheeda shirkiga ku dhacday shirkigaasuna waa maxay akbar wa الثالثة مسألة السدحات أن النذر المعصية نذرك نذر معصيها لا يجوز الوفاء به إن يصبنانين إلا فليون آه. ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه باب ما تسلمي يوم في معلوم سيشي وعلى الله